wasiirka wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si rasmi ah u daafuray shaybaarka casriga ah oo lagu baari doono sumaha oo ku jira waxsoo saarka beeraha shaybaarkan oo ay hirgelisay hay-adda saris ayaa lagu tilmaamay mid muhiim u ah kor u qaadista tayada waxsoo saarka iyo badbaadinta caafimaadka bulshada maarayaha hay-adda saris cabdi maxamed xuseen oo goobta ka hadlay ayaa sharaxay muhiimadda uu shaybaarkan u leeyahay dalkeenna maanta waa maalin aada qaali u ah ummadda soomaaliyeed beeraleyda soomaaliyeed marka waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada xafladdan qaaliga ah oo ah xafladdii ama shaybaarkii ugu horreeyey ee soomaaliya bestside imid ay yeelato oo inaan goobjoog goobjoog u noqono dhammaanteed waxaan nahay dad nasiib badan marka waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada wasiirka ah wasaaradda beeraha waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey ayaa xusay in mashruucani yahay mid kaalin weyn ka qaadan doono ilaalinta caafimaadka dadka iyo dhoofinta waxsoo saarka beeraha ee soomaaliyeeda
maanta waxaa maalin weyn weeye marka loo fiiriyo halkan dhammaan macal wakiilada caalamka waxay ka sheegeen in agricultureka uu muhiim u yahay nolosheenna dhaqaalaheenna haddee fertilizerka iyo sumaha la samaynayaana ay u baahan yihiin shuruuc iyo xeerar farxad bay noo tahay wasaarad ahaanaan ku guulaysanay inaan xeerar gudbinay afar sharci sarisna ansixinay laboratoryna furnay tallaabooyin waaweyn wey waan ku gaadhnay runtii taageerada beesha caalamka waa bilow marka waa in lagu dhaqmaa waxaan doonayaa halkan inaan ka sheego oo dadka soomaaliyeed u sheego maanta laga bilaabo dadka keena dalkan sumo iyo fertilizers keena ma keeni karaan ilaa ay sharci ka haystaan shahaado ka haystaan waxa ay keenayaan marka hore keenaan sambal laboratorygan lagu testigareeyo in waxa ay keenayaan wax nadiifa yihiin markaa kadibna loo fasaxo inay keenaan qofkii kale ee keena sumo iyo fertilizers aan sharciyad ka haysan wasaaradda beeraha wuxuu la mid noqonayaa qof dembiilaha oo kusoo duulay caafimaadka dadka soomaaliyeed shaybaarkan ayaa la filaya inuu door weyn ka qaato wax soo saarka darka korna u qaado caafimaadkiisa